bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoran waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka oo soo xiray shirka golaha culammada soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hirshabeelle oo maanta gaaray degmada matabaan ee gobolka hiiraan maraykanka oo maamulka puntlandna kala hadlay dhamaystirinka dagaalka daacish madaxweynihii hore ee sagaalaada ee soomaaliya maxamed cabdilaa farmaajo oo ku baaqay in gurmada gaarsiiyo dadka ay abaartu saamaysay warka caalamkuna waxa aad ku dheegeysa doontaa militariga awoodda la wareegay ee guine bisaw oo dhaariyay madaxweynaha cusub
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystaaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faar wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle ayaa maanta taageero muhiim ah gaarsiisay tuulada banaani halkaasoo laba boqol qoys oo berle ah la guddoonsiiyey agab casri ah iyo daawooyin lagu kobiyo wax soo saarka beeraha agabka casriga ah ee la qeybiya ayaa qeyb ka ah mashruuca lagu horumarinayo wax soo saarka gudaha waxaana uu beeraleyda u fududeynaya in si dhaqso leh ay u bacrimiyaan dhulkooda ayna helaan wax soo saar ka badan kii hore sidoo kale daawada la bixa ayaa isugu jirta yuurey iyo daawooyinka kahortaga cudurada dalakada bariiska iyo galleyda waxayna muhiim u yihiin ilaalinta iyo kubcinta dalakada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beere waraabka hirshabelle mudane maxamed bashir qaasim daqare oo halkaasi kada ayaa sheegay in qeybinta ay ka qayb tahay dadaalka lagu xoojinayo wax soo saarka gudaha islamarkaana tuulooyin kale oo gobolka ah la garsiin doono taageerada qaybinta agabkan wasiir ku-xigeenka waxa uu ku qaybinta agabkan wasiir ku-xigeenka waxaa ku welinayay abdiraxmaan faraacade isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka shabeelaha dhexe maanta waxaa agabka la gaarsiiyey laba tuulo waxaana weli hersan toban tuulo oo qorshahu yahay in maalmaha soo socda la gaarsiiyo iyaguna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudan sheekh aadan nuur madoobe ayaa maanta muqdisho kusoo xiray shirweynaha culimada soomaaliyeed ee maalmi lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho guddoomiye madoobe ayaa khudbada ka jeediyey xiritaanka shirweynaha culimada soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay hadalkiisa ayuu wuxuu ku daray sharciga dhismaha hay-adda culimada golaha shacabka baarlamaanka in horgeynaya waa kan mudane madoobe oo arrimahaasi ka hadlaya runtii sharif weyn baa ii tahay maanta inaan kasoo qeyb galo shirweynaha saddexaad ee ummadda ulmadiinka soomaaliyeed sharif weyn baa ii tahay waan u mahadcelinayaa dhammaan intii soo qaalqaalisay arintaan markii markii saddexaad soo abaawishay oo ugu sareeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka hay-adda culummada soomaaliyeed guddiga u qaabilsanaa iyo dhammaan intii kasoo qeyb gashay waa runtii arrin aada iyo aada looga farxo ilaah baan lagu shukrinaynaa arrintaas oon maanta soo gaarnay arrin wakti dheer loo baahnaa ummadeen oo madaysan inay isu timaado oo barnaami waxyaalaha dalka ka socdo yacnii dadka diinta beenta ka sheegay dhiigga islaamka iyo dhibaatooyinka maaragtay u adeegsaday ayagoo ka been sheegahayo si ay maaragtay ummadda soomaaliyeed ugu caddeeyaan xaqaa'ig ah ilaahay wixiina faray iyo wixii naga manhiyey inay u caddeeyaan haddii yacni culummada soomaaliyeed marka qofkii ku qanci waayo waxay madhima tahay fa biay xadiidin bacdalahi wa aayaatihi yuuminuun famaadaa bacda alxaq ila dalaal qofkii culummadan warkeeda diido aayadka ilaahay ayay axaadiis ayuu fasray diidaan waxaynoo waxaa noo caddaynaysaa inay diin rabin anigu waa iska ogeyni laakiin dadka qaar ma ogeyni shacabka soomaaliyeed waa lagu qaldi jiray marka arrintaas aad iyo aad baan maaragtay ugu farahaya waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr ummaddii soomaaliyeed halgenkii marka horeba waa lawaday waa sii ballaariseen culimmada soomaaliyeed daa tihiin waana maaragtay garabkiinan ku taaganahay anugu haddaan nahay yani hay-adihii dowladda hay-adaha dowladda keligoodii kuma filnaanayaan inay shacabka ku qanciyaan diin iyo maadi iyo dhaqan kulli ku qanciyaan haddaan culimmada soomaaliyeed garab istaagin yacni kuma falnayn runtii aad baan ugu faraxsanahay waana guul weyn oo uu soo hoytay ummadda soomaaliyeed culummada marka horeba sidaad sheekh uu sheegahay alculamaau waaratul ambiyaai waaladiina uutuu lcilma darajaat culummada marka horeba maaragtay intaasay ku safowday iyadoo sidaas ah hadan haddii aada la aamusto cilmigaagi dadka ma gaarahayo dadka hadda ma aragtay khawaarijiinta la baxay oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayo caalamka dhibaatada ku hayo waxay la dagaalamaan ummadda farax wa- waxay ka ilaalin inay faraxdo haddii magaalada intii lasu yimaado maalimahan waa la nastay dhibkii waa laga yar nastay marka la yidhaahdo si kasto ay sameeyaan waxay isku dayayaan inay jawaabaan si aan dadka u farxin oo nabadaa la helay noloshaa soo ballaabatay si dadka u dareemin kuwo intay soo sumeeyaan soo maaragtay daroogayaanba ay isleeyihiin isqarxiya yay leeyihiin dadka isqarrinaya kulle haddaad ogdihin haddii kaleba oo dad caadiya ma aha dad daroogaysan waayo warkooda waa haynaa marka si ay maaragtay ummadda shako u geliyaan inay weli jiraan yay u samaynayaan waxaas marka eh, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay eh, waa guulaysanay Eh, sidaad ogtihiin waxyaalo badan badan badan eh, anugu hadda hay- hay-ad ahaan baarlamaanka soomaaliya adigo hay-adaha dowladda muddadan hadda aan jirnay horey dadaal badanna la soo sameeyey laakiin tallaabooyin muhiim ah muhiim ah oo horey lagu guulaysan waayey baa ilaahay nagu makaniyey oo maanta dalkeeni yacni laga dareemi karo oo aada u jeediin waxaa ka mid ah dalkan wuxuu ku jiray cunaqabateen oo ciidamada xataa alaabtooda loo keeni karin deemihii horey dowladihii goreena lanoo haystay waxyaala jiray caalamka yacni naga codsanayay oo maaragtay in si lagu aamino shuruuc yacni laisku haleyn karo in loo sameeyo In- inta badan inkasta waxyaalo badan noo harsan yihiin waxyaalo badanaa lagu guulaystay marka arrintaas iyo dadaalada aan wadno haddii la isku daro ummadda soomaaliyeed waxaan u jeednaa isbedel badan oo imaanahayo ururadii caalamiga aan ka mid noqonay waad ogtihiin yacni maanta ya- meeshii hore lama joogo laakiin haddana yacni isbaalooyinkii iyo dhibaatadii ummaddii dullaynteed iyo lagama daalin weli maaragtay eh, weli waa waa jiraan laakiin dhammaystir ay u baahan yihiin sidaad culummada soo jeedisay haddaan dhammaanteen ku wada kacno eh, waxaan isleeyahay waa waxaas raadkooda waa tartami karaa waxaa jira dowlado caalamka runtii caalamka aada u noo caawiyey intaan burburka ku jirnay cid kastoo na caawisayn waa u mahadcelinaynaa waxyaalo waxaa jira eh, eh, iska jiraan ayagana aad ka dhaliilayso yacni khilaafaadka dhexdeena ku jiro oo iyo waxyaalaha qaarkood waa jiraan ayagan dad- dowlado aan ban- tiro badnayn oo bansiin ku shiba dabkaasna waa jiraan ayagana waxaan leenahay kowaanta waan leenahay walaalayaal dhibaatadaada waxba idin tarayso ra'yigooda ay dadkii diin ugu dhigeen waxay ku leeyihiin marka murtad markay leeyihiin dadku waxay ula jeedaan waa taqaanaa qofka murtadka laleeyahay qof islaam soo ahaan jiray waa qof kale oo aan weli islaamna murtad ma noqdo ilaahay ka magan galnay murtadna mid madax ummadda soomaaliyeed ma ahee marka yani waxay ula jeedaan rabitaankaan idi diido waa gaalowiyay ula jeedaan diintiina waxay ka dhigeen rabitaankood meelaha laga xoreeyo culummada waxaan ka codsanay in la tago oo maaragtay yani wi- waxyaalihii beentii lagu- laga dhaaliyey maskaxdoo laga dhigo dadka soomaaliyeed taas waa idinka soo jeedinayaa Eh, shirweynihii soomaaliyeed culamaa cuudaynka soomaaliyeed eh, wasaaradda awqaafta iyo dowladda dhan soo abaabushay culummadana fulisay shirki waa inoo xidhan yahay kii saddexaad aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hirshabelle ayaa maanta gaaray degmada matabaan ee gobolka hiiraan khaalid cismaana ayaa beledweyne kasoo diray waxaa halkan oo ah degmada mataban ee gobolka hiiraan kusoo gaaray safar loogu magac daray safarka walaaleynta bulshada hiiraan iyo ka warqabka bulshada abaaro ay saameeyeen gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda hirshabelle maxamed xuseen maxamed waadi oo ay weheliyeen xubno ka mid ah labada gole ee dowladda hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada uu ka mid yahay taliyaha qeybta booliska gobolka hiiraan korneel saaqal cabdile mas-uuliyiinta maamulka degmada matabaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa gudoomiyaha iyo wafdigiisa sinbug iyo miisaanba leh ugu soo dhoweeyay degmada matabaan soo dhoweyn kadib gudoomiye maxamed xuseen maxamed waadi ayaa kulan is-xogoreysi la yeeshay saraakiisha ciidamada qaranka iyo madaxda maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan liibaan cumar xasan afhayeenka maamulka gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo wafdigiisa ay kusoo gaareen degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaa maanta degmada matabaan ee gobolka hiiraan soo gaaray gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane maxamed xuseen maxamed iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo maalintii shalantay ahayd kasoo ambabaxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, wafdigan waxaa ka mid ahaa eh, mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle eh, xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida wafdigan wuxuu soo maray eh, deegaano iyo degmooyin fara badan sida ceelgaal iyo jaweel iyo beergudid Eh, gudoomiyaha gobolka hiiraan eh, safarkiisan wuxuu daaranaa laba qodob eh, oo kale ah inuu maaragtay xilka u kala wareejiyo eh, gudoomiyihii hore ee degmada mm, matabaan oo xilka wareejinaya iyo gudoomiyaha cusub eh, mr dhoobey oo asagana xilka mar dhow eh, la wareegi doono haddii waa la yidhaahdo Eh, sidoo kale eh, gudoomiyuhu wuxuu halkan ka fidi doonaa eh, gogol nabadeed oo uu ku nabadeedi doono dadka walaalaha ee dega- degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada Eh, gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane maxamed xuseen maxamed oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo isla markaana ka shaqaynaya horumarinta iyo horumarka guud ahaan gobolka hiiraan ayaa maalmaha uu joogo halkan wuxuu kulamo uu la qaadan doonaa muxuu ahaa odayaasha iyo waxgaradka iyo maamulka degmada gudoomiyuhu maanta markii halkan uu soo gaaray waxa uu kulamaha hordhaca la qaatay maamulka odayaasha iyo waxgaradka degmada waxauna ugu mahad celiyey guud ahaan nabadii ama baaqii maalmo ka hor uu soo diray ay qaateen ay ka shaqeeyeen sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu mahadcelin gaara usoo jiidiyey ciidamada amniga iyo saraakiisha amniga oo gacan bir ah ku qabtay amniga degmada matabaan iyo deegaanada hoos yimaada gudoomiyaha gobolka hiiraan maalmaha halkan uu joogo hadduu la yidhaahdo wuxuu kulamo gaara iyo kuwo guud uu la yeera doonaa maamulka odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada matabaan ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane maxamed xuseen maxamed wuxuu mahad gaara u celinaya cid walba oo ka shaqayso nabadgelyada iyo horumarka guud ee gobolka waa safarkii ugu horeeya guddoomiye maxamed xuseen maxamed waadi uu ku soo gaaro degmada matabaan ee gobolka hiiraan tani markii dhowaan uu la wareegay xilka guddoomiyaha gobolka guddoomiye maxamed carab ayaa intuu jooga degmada matabaan waxau kulamo guud iyo kuwo gaargaar ah ula yeelan doona odayaasha dhaqanka maamulka saraakiisha iyo qiimaha kala duwan ee bulshada degmada matabaan isagoona kala hadli doono sidii maamul iyo shacabba laysaga kaashan lahaa dhammaynta colaadbeeleedyada kusoo laalaabtay deegaanada hoosega degmada matabaan asaa goonta ka reebay bulshada deegaanka dowladda maraykanka ayaa maamulka puntland kala hadashay dhamaystirka dagaalka daacish una faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka puntland ilyaas cismaan lugatoor ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu kula kulmay taliyaha howlgalka maraykanka ee africom kaasi oo maanta soo gaadhay magaalada boosaaso kulankan oo ka dhacay magaalada boosaaso ayaa waxaa looga wada hadlay dhammaystirka howlgalka buuraleyda calmiskaad ee gobolkaasi bari oo la doonayo in laga dhammaystiro kooxda daacish oo muddooyinkii u dambeeyey halkaasi ay xukuumadda puntland iyo saaxiibada caalamigaaba ay kula dagaalamayeen kulankan oo saacado badan qaatay islamarkaasina ay ka wada hadleen madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba sidoo kale taliyaha ciidanka maraykanka afrika u qaabilsan ayaa waxa ay isla soo qaadeen in maadaama lagu jiro gabagabadii u dambeysay ee kooxdaasi lagu soo afjari lahaa in xukuumadda iyo saaxiibada caalamiga ahba ay iska kaashadaan dagaalkaasi sidii lagu soo dhammaystiri lahaa maalmihii lasoo dhaafay ciidamada maraykanka ee ka dagaalama buurahaasi islamarkaasina dhinaca duqeynta qaabilsan ayaa waxa ay sameeyeen duqeymo kala duwan oo ay ku laayeen rag ka tirsan kooxdaasi oo ku dhumaalaysanayay buurahaasi iyagoo howlgalka kala duwan ee halkaasi ay ka sameeyaan ay si toosa ugu taageeraan ciidamada difaaca puntland ee ka dagaalamaya buurahaasi muddooyinkii u dambeeyey ciidamadu waxa ay ku raad joogeen islamarkaasina ay doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan firxadka kooxda daacish ee buurahaasi ku dhuumalaysanaya oo doonaya inay ka baxsadaan gacanta ciidamada madaxweyne sagaalaad ee dalka soomaaliya maxamed cabdillah farmaajo ayaa ku baaqay in gurmad la gaarsiiyo dadka oo abaartu saamaysay cabdicasiis siciid ayaana faahfaahinaya
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka isagoo war-saxaafeed uu soo saaray kaga hadlay arrinta farmaajo waxa uu tilmaamay in xaaladda bini-aadamtinimo ee ka dhalatay abaaraha ka jira dalka ay si toosa u saameeyeen ku dhowaad shan milyan oo ruux kuwaasi oo aan helin gurmad u dhigma xaaladda ay ku jiraan oo soo jiitamaysay labadii sane ee lasoo dhaafay farmaajo war-saxaafeedkiisa waxa uu ku sheegay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan culimada iyo ganacsatada uu ugu baaqayo inay u istaagaan samata bixinta dadkeena dhibaataysan maadaama uu sheegay inay hoos u dhaceen kaalmadii bini-aadantinimo ee laga heli jiray caalamka taasi oo aan daboolin xitaa wax ka badan shan iyo labaatan boqolkiiba dadka u baahan gurmadka deg dega ah sidoo kale war-saxaafeedka kasoo baxay madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa lagu yidhi qurba joogta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan ku adkaynayaa in loo midoobo ka jawaabista xaaladan adag oo ay wajahayaan dadka soomaaliyeed anigoo ka rajaynaya beesha caalamka inay dardar geliso sidii gurmad deg deg ah loo gaarsiin lahaa kumanaanka kun ee qoys ay tabaalaysan madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu tilmaamay in laga rabo dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada ganacsatada culimada iyo dhammaan dadka wax haysta inay u istaagaan arrintan islamarkaana gurmad deg dega la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee wajahaya xaaladaha adag ee ka dhashay abaaraha ka jira dalka dhowaan ay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kulan uu la qaatay xildhibaano siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada uu ka sheegay in dalku wajahayo xaalad adag dadka soomaaliyeedna qaarkood aanay dabka shidan karin iyadoo arrintaa uu qiray xitaa madaxweynaha xafiiska jooga xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale isi soo taraya walaaca laga muujinayo in loo baahan yahay in si deg dega wax looga qabto abaaraha ka jira dalka oo saameeyey dad iyo dunyaba halkaa aada naga dhegeysanaysaana waa radio jowar markana warka caalamka milatarigii la wareegayay awoodda dalka geni bisaw ayaa dhaariyay madaxweynaha kumeel gaarka ah dalkaasi geni waxaa maanta lagu dhaariyay xarunta dhexe ee ciidanka xooga dalka ee ku taalla caasimada bisaw tallaabadana ayaa daba socota afgembigii xukunka lagala wareegay madaxweyne umaro sisesco embeelo arbacadii urur goboleedka galbeedka africa loo yaqaanay ecowas ayaa cambaariyay milatariga awoodda dalkaasi kula wareegay akhyaarta oo aanu jecelnahay war wixii dalka dibida cawn soo gaaray waa naga intaa cidii warkay seegana wax dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulena radio johar sidaas iyo nabadiina